إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar maanta ka dhacay deegaanka ruunirguud ee shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellooyinka gedo iyo baay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mid ah kula beegsaday ciidamada dowladda federaalka gobolka galgaduud maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay soo galay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda itoobiya ayaa ka hadashay hubkii dhankeedii ka yimid ee ay shaacabka ku furteen degmada cabudwaaq shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya gaadiidleyda isticmaasha qaar ka mid ah waddooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa khaati ka taagan dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka dibadbaxyo looga soo horjeedo dhulboob ay dowladda federaalka ka wado kawaanka malayga degmada cabdicasiis ayaa ka dhacay magaalada muqdisho qodobka warka dibaddana ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka nebal آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar maanta ka dhacay deegaanka ruunirguud ee shabeellaha dhexe faahfaahinoo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada ruunirguud ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalka halka lagu dhaawacay siddeed askari oo kale taasoo ka dhigaysa wadarta dhimashada iyo dhaawaca kow iyo labaatan askari marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaa jira saanado ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalka waxaana ka mid ah shan a k b k m r b g iyo laba mooto dhanka galgaduud xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mid ah kula beegsaday ciidamada dowladda federaalka gobolka galgaduud ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mid ah u dhigay ciidamada dowladda federaalka weerarkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay duleedka deegaanka misigawaay ee wilaayada galgaduud weerarkaasi ayaa ka dhashay khasaare kala duwan wixii khasaare ah ee kasoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellooyinka gedo iyo baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo shalay fuliyey weeraro khasaare dhaliyey oo ka dhan ah askarta shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay duleedka deegaanka laanta buure ee ku taala gobolka shabeellaha hoose weerarkan waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari halka lagu dhaawacay laba kale waxayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen saddex qore oo ak ah iyo buushashkooda sidoo kale deegaanka laanta buure waxaa xalay lagu weeraray ciidamada shisheeye admis gaar ahaan kuwa uganda ee fariisiinka ku leh deegaankaas dhanka baay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasi ka fuliyeen weerar qarax ah oo lala beegsaday askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana lagu gubay gaari isku roga ah oo ay lahaayeen ciidamada la qarxiyey guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka qansax dheere kaasi oo lala egtay askarta ciidamada xabashida itoobiya khasaaraha dhimashada ee xabashida itoobiya ayaa gaaray shan askari oo itoobiyaan ah sidoo kale saddex askari oo itoobiyaan ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi bakool faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed lagu gaarsiiyey dagaal xalay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee degmada xudur khasaaraha horudhaca ah ee laga soo wariyey weerarkaasi waa dhaawaca hal askari oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed dhanka gedu ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askarta xabashida itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaare ee gobolka gedo isla gedo shalay gelinkii dambe waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku ekeeyeen saldhigga askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolkaas maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay soo galay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan zakariya cumar ayaa ka waramaya warkan ka soo yeeray maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qiraal ah islamarkaana ay sheegaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle in ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya oo muddo dheer ku sugnaa qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ay isaga baxayaan islamarkaana sida uu tilmaamayo mas-uulkan ka tirsan maamulka hirshabeelle ee la hadlay warbaahinta in ciidamada itoobiya ay ku wargeliyeen maamulada deegaanada ay doonayaan inay isaga baxaan wuxuu intaasii raaciyey in ciidamada itoobiyaanka ah ay isaga baxaya qaybo ka mid ah gobolka ay isugu jiraan ciidamada itoobiya ee ka mid ah kuwa atmis iyo kuwo kale oo iyagana ku sugnaa deegaanada gobolka isagoona sheegay in ciidamadan itoobiyaanka ee doonaya inay isaga baxaan deegaanadaasi ay dareemayaan halis amni ciidanka itoobiya ee kasoo gudbiyey xadka etoobiya soomaaliya meesha la yidhaahdo lagu magacaabo xaduudka senaadka la yidhahdo xaduudka oo feerfeer sidaa annaga ay nagu soo gaartay warbixinta ku saabsan ciidamadaas in ay ciidankii gobolka hiiraan ka joogay qaarkood admis ay ahaayeen qaarna ay caawinayeen admista inay guurayaan waktigii oo ka dhammaaday inay ciidamadaas galbinayaan ayaa warbixinta nagu soo gaartay waxayna la soo xiriireen maamulada deegaanadana way la hadleen inay waddada inay maraan rabaan ay si amniga ku maraan marka wax kaloo warbixin kama hayn laakiin ciidan badan oo ciidanka hawada inayna nooga sheegay hirshabeelle hadda ka joogay gobolka hiiraan etoobiya maalmaha ugu dambeeyey in waktigoodii u dhammaaday inay guurayaan etoobiya soomaaliya hadda xaaladahooda soo kordhay wax koo qabtaa warbixintaas waan haynay marna haddii ciidankii shalab waa noo yimid in ay baxaayaan kuley waa shaqadii u dhammaatay inay baxaana waa qasab marka markii la raraayana oo la gelbinaayana waxaa qasaba in ay ammaankooda la adkeeyo oo
warka ka soo yeeray maamulka hirshabeelle ee ku aadan bixitaanka ciidamada itoobiya ay ku wargeliyeen maamulka hirshabeelle wuxuu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dhimista ciidamada shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona horey ciidamo ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya isaga baxeen fariisimo muhiim ah oo ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolada dalka dowladda itoobiya ayaa ka hadashay hubkii dhankeeda ka yimid ee ay shacabku ku furteen degmada cabudwaaq sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi dowladda itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay hubkii badnaa ee dhowaan lagu furtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduuda kaasoo ku rarnaa gawaari xamuul ah oo ka yimid dhinaca deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga xabashida afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda itoobiya nebiyu tadalla ayaa la hadlay idaacadda afka maraykanka ee v o eda wuxuu sheegay in hubkii cabudwaaq uu yahay mid mas-uuliyaddiisa dusha ka saaran dowladda federaalka iyadana wax laga weydiin karo mar su-aal laga weydiiyey in hubkaas ay dowladda itoobiya ka iibisay dowladda federaalka ama jiho kale wuxuu afhayeenka wasaaradda arrimaha itoobiya diiday inuu wax jawaab ah ka bixiyo su-aashan dhowaan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxa ay waraaq u dirtay safaaradaha ay ku leedahay caalamka warqadaas ayaana lagu sheegay in itoobiya ay dalka soomaaliya soo gelisay hub sharci darro ah ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay inay hubkan iyadu leedahay laakiin falanqeeyaasha waxay aaminsan yihiin in hubkan ay ka soo iibsatay dowladda federaalka xukuumadda adisababa waxaana la doonayay in lagu huriyo colaadaha u dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya cali aadan ayaa faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kacaas oo maalintii shalay ka dhacay gudaha dalka kenya shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa xamuulka qaado ah kuwaas oo marayay mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan gaari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaas oo la geeyey xarun caafimaad mid ka mid ah darawallada kaxeynayay gawaarida xamuulka ah ee isku dhacay ayaa lasoo warinayaa inuu xakamey waayey gaariga taas oo sababtay inuu kan kale ku dhaco sida ay sheegeen booliska kenya darawallada labada gaari ee shilka gashay ayaa isla goobta ku geeriyooday halka saddex qof oo ka mid ah rakaabka gaariga saarnaa ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan dalka kenya ayaa kaalmaha hore ugu jiro wadamada ugu shilka badan ee qaaradda afrika waxaana sanad walba shilalka ka dhaca dalkan ku nafaya kumanaan ruux oo kayaan ah gaadiidleyda isticmaasha qaar ka mid ah wadooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa qaati ka taagan dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka mubaarak cumar ayaa warkaasi soo jeedinaya wadayaasha gaadiidka isticmaala waddada xiriirisa degmooyinka jowhar iyo maadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa lasoo warinayaa inay wajahayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ciidamada ayaa sii kordhiyey dhaca ay ka geysanayaan waddada xiriirisa labadana degmo iyagoo lacago baad ah weydiinaya noocyada kala duwan ee gaadiidka sidoo kale askartani ayaa waxa ay jirdil u geysanayaan gaadiidleyda markii ay ka waayaan amaba ka dhiga adeegaan lacagaha baadda ah ayna mararka qaar dhacda in nafta la dhaafiyo mid ka mid a dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka warbixinaya dhibaatada ka jirta waddada u dhexaysa jowhar iyo mahadaay ee haysata gaadiidleyda iyo guud ahaan dadweynaha isticmaala waddadaas
wadada u dhexayso jowhar iyo mahadaay ah waxaa ka jira midow dhibaato ee geysata burcadda magarat marka yani gaadiidka ka baxa jowhar oo yani aada mahadaay iyo gaadiidka kasoo baxa mahadaay oo dhinaca jowhar soo aadaba waxa waaye dhibaato isku mid ay qabaan niman soo boodow layidhaahdo burcad ahoo mootooyin wataa wadada gala magarat marka niyow gaadiidkii dadweynihii yani iskala goysayay yani mahadaay iyo jowhar waxay ku qabaan dhibaato aad iyo aad u xoog badan har iyo habeenba waxay dhacaan gaadiidka yani dadki gaadiidka saaran ee baataan ma garat dil iyo maxay dhahaan iyo dhaceysku ugu daraan marka niyow arrintaasaa ka cusub gobolka mar walbana way dhacdaa wax yani oo dhib iyo naadir ma aha wax muuqda waayo gaadiidka ayagoo wadnaha faraha ku haya maraan siba galbihii iyo habeenkii ugu daran ma garat marka arrintaasaa ka jirta gobolka niyow niman burcad ah waayo oo qaarkood wato taliiska dariiska ciidamada dawladda wato oo yani mootooyin wato oo jidka soo galo gaadiidka rasaaseeyo kadibna dhac u geysta ma garat marka gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka yar yar yani macabkee mooto wixii dhaqaana ma laha macnaha dadka yani waxa waaye niyo niman magafayaal eh oo dadka marka ay qabsadaan lacagta e v c da ku jirta kasuurahayo qofka kaashka gaariga saaran wixii cafihayin lahayn waayo ma garat marka arrintaas anigo ka jirto mahadaa iyo jowhar inta udhexayso wadadaasna waxa waaye dhibaato aad iyo aad u xoogan ay ku qabaan dadweynaha iskalaga goosha mahadaa iyo jowhar ma garat ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa la magaca baxa hiirshabeelle ayaa dhibaato fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya waddooyinka loo maro magaalada muqdisho iyo gobollada dalka shalay ay ahayd markii laba nin darawal ah oo lagu dilay inta u dhexaysa matabaan iyo tayadaan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo kaxeynayay gaadiidka xamuulka ee ka shaqeeya gobolkaas dibadbaxyo loogu soo horjeedo dhulboob ay dowladda federaalka ku hayso kawaanka malaayga degmada cabdicasiis ayaa ka dhacay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo gudbinaya
ganacsatadan ka xoogsata kawaanka malayga degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboob ay sheegeen inay dowladda federaalka ku hayso kawaankooda waxay tilmaameen in loo soo diray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo u sheegay inay kawaanka xoog uga saarayaan dhankooda xoogsatada banaanbaxa dhigayay waxay sheegeen inaan xoog looga qaadan karin kawaankooda iyagoo caddeeyey inay difaaci doonaan hantidooda
anaga kawaankeen oon isgambade ma fahante in nool dhisayaa laiska dhigay kawaankeen annaga kan xagga ee dhisteen uu hoteelaha ka dhistaan annaga kawaankeena u baahannahay mana ka baxeeno kawaankeenna xoog in nool ku qaato diyaar mu'niyiin kawaankaanna mana ka baxeeno maantana maxaa la taaganyahay saaka laga bilaabo lix sac in laga baxa kawaankaan loo taagan yahay ciidamanaana taagan haddana waxay taagan yihiin xoogaana ii saareenaa kawaankaan usi waa ka horreeyey aadan cadda xataa waa ka horreeyey kawaankaan iskaashataa leh kawaankaan dowlad ma leh kawaankeenna annaga dhiiggeenna u daadanayno mana ka bixi doonno mana ka bixi doonno weligeenna saana ahaan doonaa hadduu ilaahay horta kow dhallinyaro kuu soo fakat wax walbaad dareemi kartaa annaga maanta ka hor idaacad ma soo ag istaagin oo ma soo hor istaagin waxaana keena dan waay dan oon lagu dhigi waaye oo ilaa haddana lagu hayo waay haddii madaxweyne ada hataa bixinooy iyo haddii dad adig ka hoos imaad hadday bixinooyaanba kolley annaga kawaankeenna waa u baahan nahay annaga waa carruura ku korsanaa annagaa ku shaqaysana xoogsataa ku nahay badleeyaa nahay waxaa kuu sheegaynaa wax adiga aad nagu wadid haddii adiga aad madaxweyne naga jooji haddii aan naga joojiyeenna dhalinyaro kugu soo fakat weligeeda la arki jiri kenya ma arkino dhalinyaro waa waalahoosa anagana waa waaleena mindi iyo wax lalqaadaa gaanjo askariya inta imaada diloole waxaysan adaana ka jawaabaa bulshada ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa la kulmaya xadgudubyo kala duwan oo uga imaanaya dowladda federaalka arrintan dhulboobka ahna waa mid ay wajahayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho sida ganacsatada iyo kuwa leh guryaha caadiga ah intaba xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyaa inuu yahay nin faa'iido badan ka sameynaya dhulboobka xargaha goostay oo dowladiisa ka wada muqdisho warkan waxaad ka dhagaysanaysaan raadiyaha alfurqaan ugu dambeyntii ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka nebal ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay shilkan diyaaradda taasoo ka baxday dhabaha garoonka burbur xoogan ayaana ka dhashay diyaaraddan ayaa sideed toddoba iyo toban farsamayaqaano ah waxayna ku socotay magaalada bukhaara keliya waxaa ka badbaadiyey wadihii diyaaradda bukhaara ayaa ah magaalo ku taal isla dalka nebal guud ahaanna warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa